shala waxaan arkaynaa oo kaliya etoobiya iyo kenyaan arkayn badda isheennu ma gaarin maanta waxaan fahmna marka ishaan meel dheer wax ka aragay dhacaa la yidhiye badda ka xaggaan hadda wax ka aragnaa maxaa sababa waa waxaa sababay markii carabti inta tashatay jaamacadda carabtaan annagu ka mid ahayne ay cunaqabatayn saartay dowladda qatar oo iyaduna jaamacatul carab ka mid a soomaaliyana lama wicinoo lama dhihin arrintaana la arkoo lagama qaybgelin soomaaliya marka ileen iimaankiyaa ku soo naqdee soomaaliya ma ogtahay hadda iyaan dhoweeda markii aan tagna waxaad ku garee in iimaankii ku soo naqday markii aan burundi tagnay oo ilmaheenii dhallinyarada ahay ee inta etoobiya iyo kenya iyo reebeen ay final ka yimideen aan rabna annagu u aadna inaan koobka soo qaadno nin aljeriyaan ahay ag fadhiyey oo wasiir hore u ahaa jira sportisna ahaa markuu ciyaarta aragiy wuxuu yidhi soomaaliya iimaankiyaa u soo naqda uu yidhi asaan ka hubiye anugu iska sheegi maa soomaaliya iimaankiyaa u soo naqda waxa keenaana xoy iimaanka ugu soo naqda ilmahan adkaaha ayaa keena maxaa yeele qof aan iimaan lahayn adkaama kar tina tii ay joogeen haddii ay adkaahayaan sanadii labaataniyo toddobadii sano maxaan faynal u aadi weye annaga marka iimaankii maadaama nagu soo naqda waxaa la yidhi marka dawladdii waxay tidhi annaga dhexdhexaadaanna siaad u dhihi kartaa dhexdhexaadaannaha waa ya soomaalida aan naqiin waleema ahidiin imaaraadka iyo sacuudiga iyo waagiyaa ku beriyey qof soomaaliya oo dheh annaga annaga dhexdhexaadaannaha oo xurriyaddaas qabta say ku dhacda annagaha iska lahayne waa meeshaasaa marka wetii halkaas ka kacday dawladdii waa ku adkaysatay dawladdu hadda maxay haysataa hal dawladay saaxiib la tahay oo qadara ewel hal xabba ma hayna ogow waxay ahaaday laa walaa aan ahayn hal dawladoon ku tiirsannaha oo annaga saaxiib nala ah oo cawada aan intuu orodno war dhibaatadaanaan nahay see gacannaga sii aan leennahay oon jaalnaha ma jira kaliya annagaa instrumentii nagala ka dhigaay waxaana la dhahayey webiga niil dhibaataa ka jirta waxaa isku haysta masar iyo etoobiya idinkaa dilisay wax ka dhahaana la dhahaya war annaga xaan ugu naalnaa annaga webiga kii shabeellaha dhexaa iyo kii oo jubbaabana ka xidhaa annaga nafteenne oo dalkaas annaga teeniyaabana haysatee masar ma iidu inta duusha la diriirto annaga maa u shaqayhayn annaga waxaas oo dhan shala waa u jidbaysnayn hadda waxaan fahamnay maxaad ii aad faa'iide ii haysaa maxaase danahoo iigu jira aan taaganna taasuna waxaa waaye ninkii beer fala hadda dhihi ma karna mataqaanaa kelimadi kala u isticmaali ma karne cambuulo waa leeya ha cambuulow leeya ninkii beer fala annaga ninkii wax noo qabaaya gacan gacan wixii markaas waa sii hayna laakiin nimaan wax noo qabihayno annaga nagu danaysaaye aqbali mayn waxaa soo hela marka faragelinta marka waxaa soo hela dowlad goboleedyada ilaan waxay leeyihiin annaga waxaadanu noogu jirtaa imaaraad maxaa loola diriraa waxna lakama weydiiyo ma go-aan aniga igu jiraan wax kaa weydiiyo aniga lay doorta aniga maxaa lay doorta ma adigaa mas-uulka ah arrimaha dibadda ma soomaaliya ma aday kuu dhiibad mase anay ii dhiibat aniga ii dhiibad aniga waxaad iga dhaadhiciso iyo wixii aad ifahamsiiso iyo dalkee dadka naga dhaxeeya wixii aad ifahamsiiso oo markaa soomaaliya u qalma ileen eeddo anay ifuulee waa kaa dhegansaa laakiin adiga anaa rabee ee adigu waxaan raba dheh khasab maxaad mas-uul ka aha markaanugu haddaan adiga warkaaga yeela kaas habeenkii xaladha tege waa qof yeelay mana qof walba xilaa loo dhiiba national ishuga iyo waxyaabaha caalamka soomaaliya waxaa loo doortay xukuumad dhexe iyaga xildhibaanay leeyihin xildhibaanay soo doorteenoo representative-ka ah iyaga waxaa la yidhaahdaa jubbaland intaasaa laga soo doortay koonfur galbeed intaasaa laga soo doortay hirshabelle intaasaa laga soo doortay xildhibaanadaas ayaa marka iyaga mas-uul uga ah wixii nationaala iyagaa laga rabaa marka xataa hadday makri karaan inay iyaga soo maraan laakiin inay iyagu inta kuwa korka korboodaan ay iyagu yidhaahdaan annaga warkeena hala dhegaysan warkii matalaya jubbaland oo laga soo doortana aawayo oo go-aamada gaaro barlamaanka ahay oo inta go-aanka gaaray asigu yidhi waa la eryaa waxaa la eryaa mxuu ahay imaaraadka ee asagu yidhi soomaaliya meel kamida imaamo karto xildhibaankii yidhiyaa iyaga matala kaas inay inay ka amar qa kaas inay inay resbakti gareeyaana laga rabaa aad iyo aad aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum warabat
Something told me it was over. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, Cry, girl. When I saw you and that girl walking.